asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaroon ee warka duhur raadiyo cadaado qodobadan iskugu hayno duhurnimadan waxaa ka mid noqonaya ku dhowaad toba ruux oo ku geeriyeetay duleedka magaalada gaalkacyo madaxweynaha puntland cabdiweli cali kaas oo ka hadlay ammaanka maamulka puntland madaxweynaha koonfur galbeed oo ka hadlay khilaafka ka taagan dowladda iyo maamul goboleedyada gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug ee iskaga baxsaday deegaanada galmudug oo dib ugu laabtay magaalada muqdisho taliyaha guud ee ciidamada amisom oo gaaray magaalada cadaado asagoo sheegay in ciidan cusub la keeni doono magaalada cadaado shabeelle dad ayaa waxa uu ku weeraray shabaab oo mar kale weeraray deegaanka bariira ahaltuma oo daaga- deegaanadeeda ka mamnuucday gaadiidka muraayadaha madow leh wafdi ka socda igad oo la kulmay madaxweynaha dowladda galmudugga madaxweynaha hirshabeelle oo kulan la yeeshay michael ketin akhbaaraadka caalamka warka duhur ee raadiyo cadaado waxaa ka mid noqonaya hooyo loo xiray in ay diitay in la tallaalo wiilkeeda iyo dad reer indo- indosiyaan ah oo cunay jebiso toddoba mitir ka dheera qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku maqli doontaan dhegaystayaal warka raadiyo cadaado oo anigoo nuurdina idinla socodsiin doono
saaxiibkay hanadow muujidahan hawada galay hugunka iyo codkiiyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadleyn karo halkeen ugu adaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kala aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa amnigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqa ah haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artis redio cadaado haba socodka nabadii haasaawo loo bogay himilay ku caantahay reediyo cadaado afka hooyadan iyo hoballada wadaniga ah hiddahay ku caan tahay redio cadaado redio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow redio cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix siddeetan iyo siddeed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo siddeed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo ama fura sideed soddon iyo sideed toban iyo labo siddeetan iyo afar
waa maalinimo arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha tobanaad labada kun toban iyo toddobada ku dhowaad toban ruux ayaa labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay adaar dardeed ugu geeriyootay kaamam ku yaala duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudooga dadka dhintay ayaa iskugu jiray haween iyo caruur ay saameeye saameysay abaar xoogan abaartan ay ka jirta gobolka mudug waxaana dadka qaarkood ugu geeriyoodeen cudurrada abaarta ka dhashay halka kuwo kalena ay gaajo ugu geeriyoodeen xirtii yuusuf baabare duqa degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa sheegay in dadka ku nool duleedka gaalkacyo ay abaarta dhaafaysay xoolaheedana ay haatan haysato xaalad adaga
dee dhibaato fara badan oo aan la malayn karin baanu ku aragnay meeshii waxaa la sheegay in dad gaafo dhintay dad nafaqadaro dhintay qaar kale hadda ay liisaan aad iyo aad dee xaaladoodu ugu xun tahay dadka barkacyaada sagaal dadoo dalabay isjimaan oo lasoo dhaafay la sheegay inay dhimatay oo aan lasufugii eelaheeda la koranay oo la xaqiijiyey
dhinaca nolosha dadkaasi ayaa dadka gurmadka degdega ah la- ha- ayaa sheegay in ay u baahan yihiin degdega in loola soo gaaro maaha markii ugu horeysay ee ay dad abaara awgeed u geeriyoodaan gobolka mudug balse dhacdooyin badan oo nuucan oo kale ah ayaa horay gobolka uga dhacday mana jirto cid ilaa iyo hadda dadkaasi gurmud u fidisay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa ciidamada maamulkaasi ugu baaqay in ay dardargeliyaan sugidda amniga deegaanada kala duwan ee maamulkaasi gaas ayaa sheegay in ciidamada puntland looga baahan yahay in ay ka hortagaan wax kastoo ay maleegayaan cadowga isaga oo ku ammaanay ciidamada in ay dhowr mar ay ka hortageen qaraxaha looga geysto shacabka in lagu dhibaateeyo cabdiweli maxamed cali gaas mar uu warbaahinta la hadlayana waxaa hadaladiisa ka ciidamada mid ahaa- puntland nooc kastoo noqo ha noqdee ee, waxay ku hawlan yihiin ee, kahortaga iyo la dagaalanka cadowga Een, in badanoo meeshan aan joogin oo hadda hawlku jiro saacaddan aan joogno ee, yacni ee, ku hawlan ilaalinta iyo difaaca puntland weeye dhammaantood Ee, si ay aw- aw- si ay si laba jibaaraan een, ee, shaqadooda iyo hawlkarnimadooda ee, lagana ilaaliyo een, dhibaatooyinka uu cadowga usoo maleegaya puntland in si jidi jidi oo wanaagsan looga hortago Een, annana aanu een, rabnaa inaanu kusii dhiirigelino ciidamadu inay een, waajibaadkooda ee, dowladnimo ay fushadaan ay qabtaan Een, ciidamadu meel kasta ay joogaanna waa ku ammaanaynaa waana ee, runtii ee, uga mahadnaqaynaa ee, difaaca dalka ee, gudo iyo dabadba ee, inay hawsha ay qabtaan oo ay ee, naftooda u- ay horayaan ay
yaxya sheekh cali maxamed gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug oo shalay magaalada cadaada kaga dhawaaqay go-aan uu ku sheegay in ay ansax tahay dhammaan xilalka qaadista lagu sameeyey madaxda sare ee galmudug balse ay kusoo horjeesteen ku-xigeenkiisa iyo garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa dib ugu laabtay magaalada muqdisho gudoomiyaha ayaa la sheegay in wixii ka dambeeyey markii uu shaaciyey go-aankaasi in aysan wax xil ah aysan hayn madaxda sare ee maamulada galmudugga sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo sheegay in xilka qaadisteedu ay tahay mid ansaxaa weli waxaad maqlaysaan warka duhur ee raadiyo cadaado magaalada cadaado ee xarunta kumeelkaarka u ah maamulka galmudugga ayaa waxaa gelankii dambe ee soo gaaray xubno ka socda midowda afrika ee amisom oo hogaaminayo taliyaha ciidamada amisom jenaraal subagle iyo saraakiil kale cadaado ayaa maalmahan waxaa ka taagnaa xiisad u dhexaysa madaxda galmudug taas oo iskugu bedeshay xilka qaadis iyo diidmo jenaraal cusmaan nuur sabagle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay la kulmeen labada garab ee xiisadda ay u dhexayso islamarkaana ay is is afkarteen waxa uu sheegay in sababta ay ciidaado u tageen ay tahay in ay dejiyaan xiisada inta badan ay ku guuleysteen ugu dambeyn waxa uu sheegay in ay am- inay ay amartay xukuumadda soomaaliya inay xaqiijin doonaan amniga magaalada si aysan xabad uga dhicin ciidamada cusubna la keeni doono jenaraal subugle mar uu warbaahinta la hadiyana waxaa hadaladiisa ka mid ahaa maanta waxaan idinay cadaado anigii iyo iyo ciidamadii ee madaxdii ciidanka amisom ee, waxaan la kulannay madaxdii ee cadaado ee galmudug waxaan u nimidnay inaan qiimayno arrimaha ah, nabadgelyada ee cadaado Ah, alxamdulilah waxaan aragnay inayna wax dhibaatooho weyni jirin Ah, ciidanka amisamna inuu fulinayo eh, wixii loogu talagalay Een, een, siyaasadaa laisku hayaa waxaan ka codsanay labada dhinacba inay siyaasadooda ku dhamaystaan dhexdooda Eh, taasna way naga yeeleen waxaan rajaynaynaa inaynan wax xabadihii dhicin oonan laisku laisku eh, wax toogasho inaan dhicin ciidanka amisamna wuxuu halkan u joogaa waa amarka dowladda federaalka siduu caawinaha wixii ay dowladda federaalkii ay ay ayna soo amartayna ah, way- way way qabsanayaan
weli waxaad maqlaysaan warka duhur ee raadiyo wacdaadow shabeel ama harmacad ayaa weeraray dag- dad ka sugan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka shabeelkan ayaa lagu soo waramay saakay in hal qof uu dilay halka toddoba ka qofna uu dhaawacay xaafadda caanooley ee degmada walaweyn kadib markii caruur meel ku ciyaaraysa uu soo weeraray dadka qaar ayaa iskugu isku daayay in ay ka badbaadiyaan caruurta yaryar waxaana shabeelku uu si wada isku wada maray caruurtii yaryaraa iyadoo dadkii waaweynhana ee iskaga dayay inay caruurta badbaadiyaan agaasimaha idaacadda walaweyn ismaaciil mire oo warbaahinta u sheegay in ay toddoba qof ee uu dhaawacay harmacadkan oo ku jirto gabar yar inta kalena ay ragga in laba mid ka dhaawacmeen oo halis yahay sidaas darteedna labada qof lasoo qaaday isbitaalka muqdisho sidoo kale agaasime ismaaciil marow wuxuu inoo sheegay inuu ugu dambeynna dilayo shabeelkaasi kadib markii ay toogteen ciidanka booliiska degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose maamulka degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose oo wada baaritaano la xiriira dhacdadan ayaa ka jawhareysan halka uu kusoo galay shabeelkani maadaama degmada aysan lahayn hood ama meel xayawaaneed waaweyn ay ku nool yihiin maruuc ismaaciil mire la hadlayay warbaahinta waxaa diladiisa ka mid ahaa waa maasantahay saakii subay iyo laba iyo tobanka degmada walaweyn waxaa lagu soo galahay raaxad ama shabeel aad u weyn oo ka soo galay dhanka bari ee degmada xaafad lagu magacaabo caanoole oo degmada walaweyn ka tirsan xilligaasi jirib wuxuu ahaa subaxnimo oo ma jirin suuq furan iyo dhaqdhaqaaq badan ma jirin balse waxa uu weeraray guri ku yaala xaafadaasi wuxuu wax weelo u geystay laba canug oo gurigaasi degan qayladihii markii lagu soo kacay oo loo gurmaday waxaa dhacday in qaar ka mid ah dadkii u gurmaday sidoo kale oo isagana waxyeelo u geystay oo dhaawacyo halisa qaarkood oo u geystay oo muqdisho loo soo qaaday caruurta mid ka mid ahna oo u dhintay dhibaatadii uu u geystay shabeelkaasi marka kadib waxaa soo gurmaday maamulkii degmada iyo booliskii guri uu ku jiray ayaa lagu xabadeeyey waxaa dhacday in guriga qaybta kore loogu soo koro aan sidaasi shabeelkii lagu toogto marka tirada guud ee dadka uu waxyeeleeyey intee leegta Een, tirada guud waa todoba oo markii ugu horeysay ahayd oo een, oo soo weeraray een, caruurtii markuu xagaasiiyey qayladii iyo wixii anaga meel aan ka fogeyn een, xaafadaasi ayaan bajiifay Een, gurmadkii ugu horeeyey oo dhac- oo tagay een, waxa ay noqotay dhalinyaro een, ugu yaraan shan qofood kale ku daray iyo labadii caruur ahayd todobo een, ayay isku noqotay Ee, kadib meeshii uu ku jiray aa lagu xiray Een, meeshii isagoo ku xiran ah gurigii kor in laga een, jingadii gurigii kor laga fiiqay sidaasay ciidamada kore een, kaga xabadeeyeen Ee, shabeelkii meeshaa lagu dilay marka waxyaalada guud waa todobo Een, laba dhaawac halis uu yahay oo muqdisho loo soo qaaday iyo hal oo markaasi een, ilmihii kamid ahaa oo meesha een, ku naf waayey dhibaatada uu shabeelku u geystay iyo qaar kaloo hadeertaan bukaan socda
weli waxaad maqlaysaan warka duhur ee raadiyo cadaado maamulka gobolada dhexe ee al-sunna ayaa deegaanadooda waxa ay ka mamnuuceen gaadiidka leh muraayada madow kadib war ka soo baxay saraakiisha ciidamadaasi maamulkaasi taliyaha ciidamada booliiska maamulka gobolada dhexe ee al-sunna cabdiwahaabe sheekh yuusuf ayaa sheegay in maamulkaasi uu soo saaray sharci mamnuucaya in deegaanada maamulada gobolada dhexe ka kaxeeya gawaarida leh muraayada madow cabdiwaxaad sheekh yuusuf taliyaha ciidamada booliska maamulka gobolada dhexe ee ahl-sunna ayaa ujeedka amarkan ku sheegay inuu yahay sidii loo adkeyn lahaa ammaanka guud ee deegaanada maamulka ahl-sunna weli waxaad maqlaysaan warka raadiyo cadaado dhegaystayaal wafdi ka socda igad oo la kulmay madaxweynaha dowlad dah- galmudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaafa ayaa kulan la qaatay xubno ka socda igad oo ka mid ahaa wafdi kale iyo magaalada cadaade ee xarunta gomeelkaarka oo ah maamulka galmudug soo gaaray xubnaha igad ka socda ayaa kulan gaar ah madaxtooyada galmudug waxa ay kula qaateen madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaafa iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed maadaama labadaasi mas-uul ay yihiin kuwa isku dhinac ah saraakiish ka tirsan maamulka galmuduga ayaa warbaahinta u sheegay in xubnaha igad ay isku dayeen inay ka dhaadhiciyaan madaxda sidii ay uga qancin lahaayeen go-aanka maxkamadda sare ee galmudug oo ku aadan xilka qaadistooda in ay tahay mid sharci ah weli waxaad maqlaysaan warka raadiyo cadaada iminkana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan akhbaaraadka dibadda hooyaha ku sugan magaalada minjari ee dalka maraykanka ayaa lagu xukumay toddoba maalmood oo xabsi ah kadib markii ay diiday amar maxkamadeed oo ahaa in wiilkeeda ay talaasho ninkii horay si nin si mul- nin si kumeel gaar ah u qabay haweeneydana ayaa la sheegay inuu wiilkiisi ay tiri waan tallaalayaa kadibna uu ka diiday dad reer indoniyaasi ah oo cunay jebisto toddoba mitir ka dheer ah jabiso weyn oo lagu ra- oo laga raayay dagaal ay la gashay nin reer indosiyan ah ayaa markii dambe la qashay iyo hilibkeedii lasoo shiishay riboontii nabad nabadaan oo waardiyeeyey isagoo ka socda geedo baar ah kaga soo baxsatay jabisada ara ayaa arrintan waxay ka dhacday degmada bengal ee kansal ee sabtidii warka wararka qaarna waxa ay sheegayaan in riboota uu iskaga dayay inuu qabto jabisadan dherarkeedu yahay toddoba dhibic sideed mitir way iskaga martay ninkii wuu la wuu la xarbiyey ilaa iyo ribood uu ku dilay jabisada isagoo gacanta ku helay jabisadan ayaa waxaa cunay dad induusiyaan ah waana la yaabkii ugu weynaa ee ka dhacda dalka induusiyaan guud ahaan iyo gebi ahaan dhegaystayaal waxaan jecelahay inaan intaasi ku saafmeero warka duhur ee raadiyo wacdaada idinla socodsiinayay anigoo ah nuurdiin cabdikariin warkaan warka xiga intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelya ammaano allah